إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka subaxnimo ee idaacadda alfurqaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyey fariisin askarta dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin deegaanada calamada iyo sabiid ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka khuuqaani wilaayada jubbooyinka garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin ee alkataib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto filim ka kooban lix qayb kaas oo looga hadlayo ballanqaadyadii beenoobay ee farmaajo dowro diini ah ayaa siddeetan ruux oo ragga mootooyinka ku shaqaysta ah loogu soo gebagabeeyey gobolka mudug idaacadda alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta sagaalaad waraysyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab afar askar oo ka tirsan ciidamada tuunis ayaa ku dhintay qarax lagula beegsaday gudaha dalkaasi dab xooggan ayaa ka kacay xarun ganacsi oo ku taala gudaha dalka suudaan u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa maalinimo khamiis ah labaiyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqollabiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraray fariisimo ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka dagaallo xooggan ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee calamada iyo sabiid ee shabeellaha hoose laba jeer ayay xalay mujaahidiintu dagaallo toos ah ku qaadeen labadaasi saldhig hogaanka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanadaasi iyo meelaha ka baxsan faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasina nama soo gaarin dhinaca kale waxaa xalay la weeraray saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka khuuqaani ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu arkayay gudaha deegaankaasi askarta kenya ayaa dagaalka kadib ridayey madaafiic dhowr jeerna mujaahidiintu waxa ay halkaa ku weerareen askarta kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ee alkataib ayaa ballan qaaday baahinta filim lix qayb ka kooban oo looga hadlayo ballanqaadkii beenoobay ee farmaajo mu'asasada alkataib waxa ay insha allah dhowaan baahin doontaa dukumiintiri taxano ah oo ka kooban lix qaybood kaasoo ciwaankiisu yahay farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaanhal ah muuqaaladan taxanaha ah waxaa lagu falanqayn doonaa xukuumadda riddada ah ee uu maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo waxqabadka maamulkiisa muddadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin dokumentarigan taxanaha ah oo ah mid qaab cilmiyeysan u soo gudbinaya xaqaa'iqda xukuumadda farmaajo ma ahan mid ka tarjumaya aragtida alkataa'ib balse waa mid isku dayaya inuu shacabka soomaaliyeed u soo bandhigo diraasad faahfaahin buuxda ka bixinaysa xaaladda uu dalku marayo iyo dhibaatooyinka ay soomaaliya sannadaha badan la daalaa dhacaysay dukumentarigan oo ay ururintiisa iyo diyaarintiisu socotay muddo sannado ah wuxuu cuskan doonaa warbixinno tixraac leh iyo dukumentariyo rasmi ah oo xoojinaya caddaymaha uu soo bandhigayo waxaana guundhig looga dhigay khudbadihii farmaajo uu jeediyey iyo waxyaabihii uu ballan qaaday intii lagu guda jiray ololihiisa waxaa loogu yeedhay doorashada ee ga farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaanhal ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa baa la yidhi luuqadaha ingiriiska iyo af soomaaliga ah wuxuuna ka koobnaan doonaa lixda qaybood ee hoos ku xusan doorasho mise xulasho waa horudhaca u gogolxaaraya muuqaalada taxanaha ah waxaana lagu eegi doonaa habkii lagu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo kadib doorasho muran badan dhalisay oo muddo soo jiitanaysay tartanka qabsashada soomaaliya wuxuu gobolka geeska afrika hoy u noqday saldhigyo militari ciidamo shisheeye iyo kooxo caluushood ushaqaystayaal ah oo dhammaantooda tartan ugu jira inay awood iyo saamayn siyaasadeed ku yeeshaan goobtan istaraatiijiyada gaarka ah leh xalaqadan waxay diiradda saaraysaa loolanka ay awoodaha shisheeye ugu jiraan qabsashada dekadaha istaraatiijiga ah ee ku yaala xeebaha soomaaliya waxay sidoo kale wax ka bidhaaminaysaa tirada ciidamada shisheeye ee ka howlgala gobolkan iyo halka ay soomaaliya ka taagan tahay loolanka loogu jiro qabsashada geeska afrika dhaqaalaha soomaaliya soomaaliya waa waddan ay siyaasaddiisa dhaqaale go'aaminayaan dowladaha shisheeye iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyadoo shirkadaha waaweyn ee shisheeyana ay sii xoojinayaan cunuqabataynta ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya xalqadan waxaan ku eegi doonnaa baa layidhi qaar ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ku aadan dhaqaalaha soomaaliya waxaana u kuurgeli doonnaa kaalinta ay dowladda turkiga ku leedahay dhaqaalaha soomaaliya waxaan dul istaagi doonnaa shatiyada kulumaysiga iyo heshiisyada shidaalka iyo gaaska heshiisyadan ma yihiin kuwa ay wax dan ah ugu jirto shacabka soomaaliyeed maxay badda soomaaliya gole ugu noqotay kulumaysiga sharci darrada ah dowladda soomaaliyeed ma tahay dowlad leh awood siyaasadeed mid hay-adeed mid farsamo iyo mid sharci oo ku aadan maaraynta dhaqaalaha iyo khayraadka dalka barnaamijka dayn cafinta soomaaliya caddayn ma u noqon karaa in siyaasadda dhaqaale ee dalka la hagaajiyey horumar dhaqaalena la gaaray mise ujeeddooyin kaloo guracan ayaa ku hoos qarsoon maxay tahay waxa soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed u horseedaya inay ku tiirsanaadaan deeqaha shisheeye maxaase kaga horgudban inay gaaraan hannaanka isku filnaanshaha federaalaynta soomaaliya muddaxileedkiisa madaxtinimada oo idil wuxuu madaxa xukuumadda riddada ee farmaajo dagaal iyo isqabqabsi ku salaysan awood qaybsiga iyo maaraynta khayraadka dalka kula jiray baa la yidhi maamul goboleedyada federaalka xalqadan waxaa ku muujin doonaa kala qoqobka siyaasadeed ee haysta waxaa loogu yeero xukuumadda federaalka ismaannaafka aan la maarayn karin ee u dhexeeya awoodaha tartamaya iyo faragelinta militari ee shisheeyaha ee ku sii kordhaysa soomaaliya hannaanka federaaleyntu ma yahay mid soomaaliya ka samata bixin karta dhibaatada ragaadisay mise wuxuu sii kala qoqobayaa dadka soomaaliyeed ciidanka soomaaliya inkastoo maraykanka ingiriiska midooda yurub iyo dowlado kale ay malaayiin doolar ku bixiyaan tababaridda iyo tabantaabada ciidanka soomaaliyeed ma laga yaabaa ciidankani inuu noqdo ciidan qaran mise weli waa mid la liicaya tayaxumadii daashatay muddadii dheerayd xalqadan waxaan ku lafaguri doonnaa su-aasha ah ciidankan ma yahay ciidan soomaaliyeed ee danaynaya danta iyo danaha shacabka iyo qaranka soomaaliyeed mise waa ciidan u taagan keliya oo adeegidda danaha shisheeyaha iyo dowladaha reer galbeedka ee qalabeeya haddana maalgeliya dowlad fashilantay intii lagu guda jiray waxa loogu yeero ololaha doorashada wuxuu madaxa xukuumadda ee farmaajo sheegay inuu la imaan doono isbeddel iyo maamul wanaagsan wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono haybaddii dalka soomaaliyeed yarayn doono ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ka adkaan doono al-shabaab hoos u dhigi doono heerka fakhriga ka hortegi doono amni darada xididaha u siibi doono musuq maasuqa dalka hareeyey maanta oo la soo gaaray dhammaadkii mudxileedkiisa waxaa isweydiin mudan ma oofiyey farmaajo ballanqaadyadiisii mise waxay noqdeen hal bacaad lagu dhisay shacabka soomaaliyeed ma yahay mid ku kalsoon xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda halkee ayay soomaaliya ka taagan tahay madasha siyaasadaha caalamka soomaaliya ma tahay dowlad xuduuddeeda ilaashan karta ma leedahay awood ay isaga difaacdo faragelinta dowladaha dariska ee doonaya inay dalka kala qaybiyaan dadkana kala qoqobaan dokumentarigan ay soo wado alkataa'ib ayaa su'aalahaasi oo dhan ka jawaabi doona insha allah wuxuuna si cad u muujin doonaa fasaadka hareeyey xukuumadda wuxuu sidoo kale dokumentarigan ifinayaa sida ay siyaasadda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedba ugu garbaduuban yihiin dowlado iyo hay-ado shisheeye soomaaliya ma laha xal aan ka ahayn ku dhaqanka iyo isku maamulka kitaabka allah iyo shareecada islaamka si ay u gaarto baa la yidhi isku filnaanshaha dadkeeduna nabad ugu noolaadaan gabagabada bayaanka waxaa lagu yidhi mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahin doontaa taxanahan laga bilaabo shanta bishan febraayo labada kun kow iyo labaatanka ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee looga hadlay dokumentari ka kooban lix qaybood oo falanqaynaya xukuumadda farmaajo taas oo dhowaan ay baahin doonto mu'asasada alkataa'ib dowro diini ah ayaa siddeetan ruux oo ragga mootooyinka ku shaqaysta ah lagu soo gabagabeeyey gobolka mudug waa kan maxamed cali dowradan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa loo qabtay mootoolayda ku dhaqan degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug raggan loo qabtay dowrada oo ay tiradoodu gaarayso siddeetan ruux ayaa waxay dowrada ku qaateen duruus kala duwan oo ku saabsan towxiidka salaada caqiidada siirada iyo duruus kale masjid ku yaala degmada jowle ayaa lagu qabtay munaasabad gabagaba u ahayd dowrada oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo qeybaha bulshada warbixin ku saabsan dowrada ayaa waxaa munaasabada kasoo jeediyey mid ka mida macalimiintii bixinayay dowrada haddaan ka warbixiyo dowradii meesha nooga socotay dowrada horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa asheekh maxamed axmed rooble boqolsoonna soomaalida aad u taqaano daacigii weynaa ee hadda cajaladihiisii la haysto ee aad tawxiidka uga hadli jiray iyo kitaabka sh- qur-aanka ah ku dhaqankiisa dowladda marka shicaarkeeduna waxa weeyaan kun caaliman ow mutacalliman ama nin wax barahaya dadka noqo oo caalima ama nin arday oo wax baranahaya noqo hal asbuuc ayay socotay cadadulmustafiidiin siddeetan dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaysanahayay oo mootaley ah duruusta ay qaadanahayeen halkaa asbuuc een, tafsiir caqiido siiro fiqi iyo muxaadaraad intaasay ka koobnaayeen intaasi kadib qaar ka mida mootoleyda loo soo xiray dowladda ayaa ka waramay cashiradii ay qaateen iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen waxaa ka mid ah faa'iidada aan ka dhaxalnay oon ka dheefnay kutubo fara badan oo aadna loo kugu faa'iideeyey alxamdulilaah ilaahay ayaa nicmadaas iska leh faa'iidada leh nala ku casuumay ilaahayna nagu sharfay waxaana rajaynaynaa allaha awoodda leh haddii laga helo tan mid la mid ah oo khaali ah inay la soo marto wax yar baan horay u aqaanay waxaa ka- sida ugu badanna haddaan faa'iidaysta mootaalaydii waxaan ka mid ahay muddada asbuuca dowladda ku qaadanaysay degmada jowle waxaa noo qabtay walaayada islaamiga ah ee degmada ee dacwa da- ninkala maktabka dacwada ee degmada jowle aad iyo aad aad iyo aad aan ugu faraxsannahay wanaag badanaan dareemaynaa iyo ninka la yidhaahdo nashaad nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ka mida waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa u dardaarmay mootaaleyda loo soo xiray dowladda waxaan kaloo u mahad celinayaa een, dadkii loo qabtay dowladda oo mootaaleeda ahaa oo gaarayay siddeetanka qofood sida la ii sheegay ayagana u dhabarabeyga toddoba maalmood inay- inay dowladda bartaan oo ay ka faa'iidaystaan kitaabadii loo akhrinayay kuwaasoo ilaahay loogu dhowaanayay ee loogana dheeraanayay wixii macnaha shayddaanku ummadda uu macnaha ku tashkiilinayo kuwaasna waxaa ardadaasna waxaan leeyahay jasaaka allahu khayran wajasaa waaxsana ilayk waa dadaasheen waxaan laydin rabaa wixii laydin baray iyo wixii aad meesha ka qaadateen idinkuna inaad ku camal fashaan ummadda idinka dambeeyana aad gaarsiidaan sidaasaan idinkula dardaarmayaa ee waana idin mahad celinayaa mid ka mid a abwaanada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa goobta ka tiriyey tix gabay ah oo uga hadlayo muhiimadda barashada cilmiga sharciga ah allaahu akbar towxiidka waa lagu tanaday waa tiirka koowaad sharciga laguna soo tagay jannadii allah lagu taga laguna tamaye adduunyada tamar buu yahay tulka xoog badane adduunyada se taya buu yahay tamarya xoog weyne shirkigana toog buu yahay toos xanuun badane war shirkigana toog buu yahay toos xanuun badane jahligana waa lagu tirtiri tahallugiisiye tacliintiyo aqoontiina waa taxana waweyne war ku taama sharcigii alla loo tartamaya
maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qabtay dowraad sharci ah oo sare loogu qaadayo aqoonta qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada idaacadda alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta sagaalaad waraysiyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryahan abuubakar ibraahim geedi بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaan qaybta sagaalaad waraysiyada muuqaalada taxana ah ee idaacadda alfurqaan ay ka soo saartay ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay cali xuseen cali oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo borow oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka sagaal qof ayaa ciddana laga dilay markii xaaladu xumaatana waxaan ku dhahay midkii aan doorannay xaaladda way adag tahay laakiin taleefanka ayaa nagala dansaday ayuu yidhi cali xuseen cali oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyin badan uu la kulmay markii uu galay doorashada kadib isagoona sharaxaya dhacdooyin la yaab leh oo ku qabsaday qeybo ka mida dalka ugu horeyn waxa uu soo bandhigayaa qaabkay u dhacday doorashada cali xuseen cali maxamed deegaankaymeyba waa doolan doolay laree hadda laakiin ana muqdisho degana shaqadaymayba dooriyaa dhaweela ree caagada iyo dad maarade labaatanlayaha iyo fuustada iyo jawaanada iyo walaasa shaqaday ah nimankan oo baydhowl kolhorlaka dooradaay maaha nimankaas dooramaarane markii doorashada iyo baydhow seedi niman oo saaxiibada oo iyo qaraabeena yay ireen waryaa miilun kunkun doorar lagaadahae habaa layiri ana jawaan lay wareejay labaasa shabogo libogo la hiraabti la bahay walaan kuwada ubhaanasle bahayan kun doorar la sheegay ha inan hortay ka waari diyaarini gaadi miila seedi kun kun doorar yan siinsiyan nari marka kun kun kun doorar lamboro leyn ya kun kun doorar siinsiyan nari lambalaa leyn oo golaha shuuradii oo maaratay maxkamadii islaamiga kuma tahay kiyaniin kooy usiin barnaamij ugu egbal sidukun siinsiyan wah haboodii baare umaadan sidukun kaa la sheego kinka shabaano wadin hawadu awday marka shariif hasan iyo harfaankii oo maarne una hadooran iyo hadda hadooranaya filingalan dhaki mayl re adanya walqaaydi tar sadaab horta maarne dumeel kala mahamarneeba sankala ka dhawaa dhari bilaal yaal jeeng hiroy la ribahi sidiidi kun bilaal sheegay markuu daagada ku been argaaseed kunkii doolar final taagan kunkii doolar marka mar adabaasis mar labsida boqol la isii mar silindir abaasidii guud
sidoo kale waxa uu ka waramayaa dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee uu arkay intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho isagoona tibaaxaya inuu ku noolaa cabsi iyo walaac joogto ah lan oo anna oo meel hati leer oon dhamanee madaga sidahaba lagu dhawi oo qaraabahayni kan oo hadda shiidhaankun la dooradeen aadis ali ariikan aawji uni qaraabahayni kiya marka isbitaalki lamba meelam ruun kan usiin tuugin guinayna baawarka waa la giray usiin galantool ku gooy turkiyaad usi daawan jari ariiki langa bila madin lahayna meeli dagdag feerka rafaasni yaa nan bahi hammi maalin kas telefoon lahayn diray warya langa murtidki oo kii oo dhal awna dhaawanay noo dhimad waaya dabru war aan kor fadhiya hadda isbitaalka kor ku galan hawada oo laba iyo marne wal oo marne caadi in haynanay qore madin isbitaalka raqmo bajaal ha qobsaday langna mahiraan tartiibta ay deen kooyay maalintii dhacd badan lama lama kuriya reedkii ku koyti an oo suugan oo suuglif an oo rogo lami reedkii koyti masaajidku meel jamaa angi lamadii hay daba rogan lay anin lan reedkii ku koy ma hay diran nimanku aragaas ha ku ramaan nimanku yoon meel kale baan ku ramaan shaqul muskuliini marka ma igale nimanku aragaas haaniya ma igale ad horta saldhugun horta ee kadee nimanku ay kadeerna igale luta hoos ku biyay nimankii waanay fool baan ku tabay ma igale hadda nimanku meel sigaabjoyinba suga igale gabolkoo derbigo an fadheed nimankii fiiri dad istiona sudareerana oo maarnay lama erinyoodyoba tiidiyo haysto yahayna ilaa gurigo kugalaayana daba rogi anin korey kuwidaay yoon istiyo baan isu dareeray anin ma ilaa aakay mishinga kooyay geeka mugo reedka ay ku kooynin nimankuu horta hokale hortaha maro masbaawre horta ah ka gooy mar lan reedka koo ah ka diirnay lahay markii dhacdeen oon hoogo yar isku shaki horta yeelahaydii ugu dambeyn cali xuseen cali ayaa fariin baaqa u diray odayaasha hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha isagoona ugu baaqay inay allaah u tooba keenaan ay isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab macnaha fariinta adan gudbaas macnaha may may kawaanyaas camal laymahay maya maya walayo intii oo lankii ku qayb galaan ni aan ku reebo ni allaha lama yahay islaan eta walayo isku dhaaf wal oo diintan iyo dalkaan kala qaybiyo hayo balaaye kenya iyo etoobiya iyo balaaye maraykan qashin wadadanga walaan wala dangniin ee ma e kalaanka laa ilaaha ilaahu maxamed rasuulullaahi na dangman e diinta burburiday walayo wal diinka burburiyaw allaha allay ku rogayre waraysyada muuqaaladan taxanaha ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo qaadanay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah
qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda tuunis ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed amiin wararka naga soo gaaraya waddanka tunis ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday kolinyo ka tirsan ciidamada waddankaas qaraxan ayaa waxaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray ciidamada waddanka tunis ee lala beegsaday qaraxa afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee dalka tunis ayaa xaqiijiyey in afar askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay qarax lagula beegsaday buuraha maqiilah ee dalka tunis halka tiro kalena looga dhaawacay ra-iisul wasaaraha dalka tunis oo hadlay ayaa sheegay in weerarkan uusan ka hor istaagi doonin in ay sii wadaan dagaalkooda ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray argagixisada qaraxan lala beegsaday ciidamada waddanka tunis ayaa kusoo aadaya iyadoo wax ka yar laba bilood qarax miino lala egtay kolinyo ay la socdeen askarta waddanka tunis uu ka dhacay horaantii bishii janaayo ee lasoo dhaafay waddanka tunis ayaa weli waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed iyadoona dibadbaxyo waaweyn ay ka dhaceen gudaha waddankaas kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda waddanka tunis dab ayaa ka kacay xarun ganacsi oo ku taala waddanka suudaan waa kan maxamed ciise oo warkaa noo sii ambaqaada wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay xarun ganacsi oo ku taala waddankaas warbaahinta suudaan ayaa sheegtay shalay oo arbaca ahayd in dab weyn uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ee u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada khartuum ee waddanka suudaan wakaaladda wararka ee suune ee dalka suudaan ayaa sheegtay in dab uu ka kacay xarunta ganacsiga ee nifaasha oo ku taala bartamaha magaalada khartuum iyadoona sheegtay inuu koronto ka kacay isagoona si baaxad leh u fiday wakaaladda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in lagu guulaystay in la damiyo dabka iyadoona sheegtay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo uu dabku geystay xaruntan oo dabka ka kacay ayaa waxaa lagu iibin jiray qalabka elektarooniga iyo dharka noocyadiisa kala duwan waxaana sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan xarunta oo gubanaysa islamarkaana uu ka baxayo qiiq iyo uura madow waddanka suudaan ayaa waxaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale ugu kacay dab geystay khasaarooyin kala duwan wuxuuna kusoo aadayaa iyadoo dabayaaqada sanadkii tegey uu dab xoogan ka kacay xarun lagu iibiyo daawooyin oo ku taala magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan warkii subaxniman dhegeystayaal saaka waa naga intaa cidduu dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah